magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa lagu daafuray suuq cusub oo lagu iibin doono qudaarta noocyadeeda kala duwan munaasabadda lagu daafuraya suuqan ayaa waxaa ka qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland agaasimaha waaxda dalxiiska agaasimaha waaxda saadaasha hawada puntland asaasiyaha suuqa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada asaasaha suuqa abshir maxamed ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxa lagu iibin doono suuqani cusub suuqa weyn aan garawe ka furnay oo aan ugu talagalnay in bulshada reer garawe ay halkan ka adeegtaan annagoo ku haynaa badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin qarihii batiiqii yaanyadii basashii bocorkii iyo gallaydii iyo waxa weeyaan isbaaskii barbaroonigii dhammaan qudaar badan oo macnihii kala duwan aana halkan ku soo koobi karin wakhtigan hadda la joogo waxaa noo soo gocay qarihii iyo batiiqii iyo bocorkii iyo gallaydii waxa weeyaan qaraha oo kale waxaa la odhan karaa ilaa shan iyo toban kun oo xabbo waa gaarayaa qadarka batiiqa sidoo kale hadduusan kaba badnayn marka wax soo saarka intaa la eg waxa weeyaan waxaannu ku gelinay juhdi iyo tacab waxaan ugu talagalnay reer puntland inay kaga kaaftoomaan qudaarta bannaanka uga imanaysa ama waddanka dibaddiisa laga keenayo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland cabdikariin maxamed oo suuqa ka xadhig jaray ayaa ka warbixiyey waxa suuqan lagu iibin doono iyo waxa uu ku soo kordhin doono dhusha weynta reer garowe
runti sharaf bay noo tahay abshir oo ah abuurayaashii hal abuurayaashii ama asaasayaashii suuqan qaza fruit and vegetable market aad baan uga mahad celinaynaa inuu maanta nagu casumo oo aannu soo booqanno marketka ay magaalada garowe ka fureen iyagoo ku soo bandhigay wax soo saarkii ay beertooda ka soo saareen iyagoo muddo soo waday maantana aad mooddo inay xilligii mirodhalka ugu qiimaha badnaa inay joogto insha allaahuna ay iska soo dabadhici doonaan hadda waxaa yaalla dalagyo kala duwan qarihii baa yaalla batiiqii baa yaalla bocorkii baa yaalla sida muuqatana ay noo sheegeenna in ay dalagyadii kale qudaarta ahaa yaanyadii basashii koostadii barbaroonigii iyaguna inay khadka ku soo jiraanoo dhaqso ay suuqa soo geli doonaan bogaadinta aan ku bogaadinayo walaalahaya hantida ay geliyeen oo naftooda ay u quureen inay dhulkooda iimaansadaan oo wax kala soo baxaan ayna xaqiijiyaan dhulkoodu hodan inuu yahay